shan boqol oo dhalinyaro ah oo laga keenay dalalka ku yaala qaaradda afrika ayaa dhowaanta soo gaadhay dalkan maraykanka dhalinyaradan waxaa loogu yeedhaa hogaamiyeyaasha dhalinta yar ee qaaradda afrika afar ka mid ahina waa soomaali khadiija ciise farac cadde oo ka mida dhalinyaradaasi ayaanu ka wareysanay barnaamijka ay u timi dalka falastiin axmed iimaan ayaa ugu horreynta weydiisay qorshaha imaatinkooda iyo cidda kasoo shaqaysay sida ay u iman lahaayeen dalkan maraykanka
barnaamijku waa barnaamij uu markii horeetay ra'yigiisa iyo alifaadiisa hal abuurka lahaa madaxweyne obama oo loogu talagala dhalinyarada hogaamiyeyaasha yaryar ah ee africa waxaa la isugu keenayaa shan boqol oo dhalinyaro ah oo laga kala keena africa shantaas boqol oo dhalinyarada ahna waxaa la bari doonaa aqoon hoos timaada saddex maado kale ah hogaaminta bulshada oo ah civic leadership iyo ganacsiga iyo waxaa la bari doonaa public management saddexdaas qaybood ay ukala qaybsami doonaan sanadkan sanadkii ka horeeyey waxaa laysu keenay sidaas oo kaleeto shan boqol sanadkaana shan boqolaa laysu keenay shantaas boqol oo lakeenan kamid ahaa marka inta aan joogno waxaa la sameyn doonaa duruus aada u fara badan oo ku saabsan cilmiga hogaaminta bulshadan qaadan doonaa haddii ilaaha idmo waxaan la kulmi doonaa dad ururada bulshada rayidka maraykanka ka tirsan iyo sidoo kaleeto hay-ado maraykan ah hogaamiyeyaal ka socdo dowladda waxaan wax ka bara doonaa qaabka uu shaqeeyo nidaamka maraykanka iyo habka casriga ah ee maxaa la yidhaahdaa bulshada lagu hogaamin karo marka barnaamijka barnaamij noocaas ah waayo dowladda maraykankaana wadato
dhalinyarada ka ka qeyb galaya barnaamijkan dhalinyarada ka qeyb galaya barnaamijkan xaggee ka kala yimaadeen gaar ahaan soomaaliya yaa ka socday dhalinyarada africa oo dhan ay ka yimaadeen soomaaliya waxay kamid tahay wadamada xubnaha ugu yar ka helay barnaamijkan waxaa jira dowlado badan oo oo dad aada u fara badan ilaa afartan xubnood la siiyey laakiin soomaaliya afar xubnood keliyaha la siiyey marka afartaas xubnooda soomaaliyana waxay ka kala yimaadeen qaybo kala duwan puntland somaliland bay iyo bacool iyo muqdisho intaasaan ka kala soconaa afarteena marka dowladaha intooda badan waxay sameynayeen dadaal badan ay u galeen oo waa u dagaalameen inaa xubno yar lasiin laakiin soomaaliya nasiib darada ku dhacda waxay ahayd dowladeedu ma ogi xitaa inay war badan war u heysay barnaamijka noocan ah maadaama cid u dagaalamaysa aan la arkin afartaas xubnood keliyaha kusoo aada runti runta markii la fiiriyana soomaaliya afar xubnood aada ay ugu yartahay maxaa yeelay waxaan kamid nahay wadamada ugu baahida badan leh aqoonta noocaan oo kaleeta marka waxay ahayd inaan xubno intaas ka badan helno annagana sidaas oo kale dadaal waxaan ugu jirnaa in sanadka soo socda laga kordhiyo intaan haddii ilaadno xubno intaan ka badan aan helno
marka marka la fiiriyo dhalinyaradan xaggee ka kala yimaadeen sidee loo soo xulay
dhalinyarada waxaa lagu soo xulay horta ma ahan xulitaankooda dowladana kama qayb gelin hay-ado kalena kama qayb gelin safaaradaha maraykanka iyo dad khubaro ah oo maraykanku ay u xil saareen arrintan oo isla maraykan ah ayaa ka shaqeeyey qaabka lagu soo xulana waxay ahayd qof kastoo naga mid ah wuxuu soo gudbiyey codsi barnaamijka inuu ka qayb gala ah kadibna wuxuu soo qoray foomam aada u fara badan oo loo soo diro u soo buuxiyey qof walba khibradiisa iyo wixii uu soo qabtay bulshadiisa dhexdeeda wuxuu kasoo qabtay iyo darajada ama heerka uu ka joogo bulshadiisa dhexdiisana lakusoo xulay marka qof walba iyo aqoontiisa iyo kartidiisa iyo waxqabadkiisii horaa laysku qiimeeyey waxaana marka ufiirsatay a arkaysaa in laysu soo xulay oo laysu keenay dadkii ugu wanaagsanaa oo ugu waxqabadka fiicnaa africa oo dhalinyarada ahaa dad runtii marka ufiirsata aada la yaabaysa oo aada xul u ahaa laysu keenay marka qaabkaasaa lagu keenay sidoo kaleetana waa waa isu dheeli tiran yihiin oo ma ahan wiilo keliya waayn lama dhihi karo gabdho keliya waayn lama dhihi karo kulli waa laysu wada dheeli tira dad wada aqoontooda iyo waxqabadkooda lagu keeno waayo marka hadda ma isku meelaa joogtaan mise meelo kala duwanaa la geeyey dhalinyarada
meelo aada u kala duwanaana la geeyey jaamacada aada u fara badan oo gobollo kala duwan oo maraykanka ku yaalaana la kala geeyey jaamacad kastana waxaa kusoo aaday shan iyo labaatan qofood hadda jaamacadda aan joogno waxaan ku joognaa shan iyo labaatan jaamacad kastoo kalena sidaas oo kale marka qowmiyadaha laysu keenay iyo wadamada laysu keenay dadkoodana waa laysku dhex shaqlay oo ma ahan cidna goonin looma soocin meeshan hadda aan joogno shan iyo labaatanka aan ku naha keligeeyaan soomaali ka joogaa soomaalida kaleetana sidoo kale jaamacado kale oo kala duduwanaa la geeyey marka jaamacaddaa joogtay magaceed jaamacadan jooga roodka risa la yidhaahdaa waxay ku taalaa gobolka new jersey
marka muddadaas markaad dhamaysataan ma koorsooyin isku xiran oo maadooyinkaas la idinku barayaa ma shahaada idin siin doonaan ma waxbarasho sii soconaysa waa u baahantihin inaad usoo noqotiina waa sidee waxbarashadaa qaadanaysaan horta waxbarashada casriga ah ee hogaaminta ku saabsan ma aha runtii mid maalmo iyo bilo iyo sanadaba looga bogan karo laakiin waxbarashadan qaabka ay u naqshadeeyeen waa lix usbuuc oo isku xiran lixdaas usbuuc oo isku xiran waxaa la qaadan doonaa duruus sidoo kaleetana waxaa laga qaybgeli doonaa barnaamijyo socdo ah hadeertan oo oo hay-ado maraykan oo kale ay wadaan aan ka qaybgeli doonaa insha allah kulamo badan oo dad madaxa lala yeelanayaa ku jira sidoo kalena waxaa ku jira qeyb annaga maskaxdeena la dhalaalinayo qorshayaal aan sameynayno qorshayaal badan oo qof walba wadankiisa waxyaabaha ka socda mushkiladaha ka jira sida looga xalka loogu keeni lahaayaan ka shaqeynayna marka qof walbo naga mida howl aada u fara badana u taalo qeyb lagu baraayo iyo qeyb aada adigu keenayso oo adiga in lagaa faa-iideysto la rabo isugu jiraa barnaamijka